bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka saaka rediyo muqdisho idyahaayna dhegaystayaal waxaa ka mid ah guud ahaan dalka soomaaliya ayaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guurada konton iyo toddobaad ee kasoo wareegtay markii gobollada koonfureed ee xornimada ka qaateen gumaystihii talyaaniga iyo sidoo kale israaciya gobollada waqooyi koonfur kaa oo xalay lagu qabtay magaalada tan muqdisho islamarkaana madaxda qaranku ay ka hadleen munaasabadaasi kowda luuliya qiimaha ay u leedahay ummadda soomaaliyeed magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa sidoo kale ayana lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey kontontada guuradii kasoo wareegtay markii gobollada koonfureed ay xoroobeen magaalada garoob ee xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa iyana xalay lagu qabtay isla munaasabadaasi iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka puntland madaxweynaha dowladda federaalk iyo soomaaliya ayaa ka hadlay dagaalo ka socda qaybo ka mid ah gobollada dalka oo ciidanka qaranka soomaaliya ay kula jiraan maleeshiyaadka argixisada al-shabaab iyadoo sidoo kalena ay jiraan guulo la taabo karo ay ciidamada kasoo hooyeen howlgalladii ugu dambeeyey ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu wadahadal la furayo maamulka ahlusunna waljamaaca ee ka jira qaybo ka mid ah gobollada galgaduud si arrinkaasi xal loo gaaro ismarkaana labadaasi ay noqdaan midmida hay-adda iom ay sheegtay in ka badan lixdan tahriibiyaal soomaali lixdan tahriibiyaal ay inay ku dhinteen xebaha waddanka liibiya kadib markii ay la qilimatay dooni ay saarnaayeen oo ku wajahnaa dhinaca waddanka talyaaniga
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax sabtiya taariikhdani ku beegan tahay kowda bisha toddobaad sanadka labada kun iyo toddobaiyo tobanka dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door karoonaa haatan kusoo dhowaada warkii oo dhan guud ahaan waddanka soomaaliya ayaa maanta looga dabaaldegayaa sanad guurada konton iyo toddobaad ee kasoo wareegtay markii xornimada ay ka qaateen gobollada koonfureed gumaystihii talyaaniga iyo sidoo kale israaciya gobollada waqooyi koonfur waxaana madaxweynaha soomaaliya uu sheegay in soomaaliya ay mar israaci doonto warbixin arrinkaasi la xidhiirta waxa aynu eegaya wariyeene cali axmed shiqaalo
dabad aada u ballaaran ayaa xalay waxa ay ka dhacday magaalada muqdisho gaar ahaan xarunta gobolka banaadir waxaana lagu xuseeyey konton iyo toddoba sano guuradii kasoo wareegatay markii ay xorriyadda qaateen gobolada koonfureed iyo sidoo kale israaciya koonfurta iyo sidoo kale gobolada waqooyi munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda soomaaliya uu horkacayo madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo sidoo kale kan maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale dad shacab ah oo aada u badan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxa uu munaasabadda ka sheegay in qof kasta oo soomaali ah ay muhiim ay tahay inuu isweydiiyo kaalinta uu ka qaadan karo in soomaaliya ay noqoto mid mid ah
marka labaad caawa waa habeen taariikhi ah waa habeen farxad leh waa habeen hami iyo didiilo ule ummadda soomaaliya usbuucii la soo dhaafayna wuxuu ahaa usbuuc maamuus mudan oo ay ahayd usbuucii aan u dabaal degnay lix iyo labaatanka juun waxaa kalooy ahayd ciiddii muslimka caawa waxaan isugu nimid inaan qaybsanno farxadda xorriyadda ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa markii inaan ku bilaabo inaad ogaataan xorriyaddan in dad soomaaliyeed ay dhiiggooda u soo bixiyeen waxaan rabaa inaad ogaataan in dad soomaaliyeed ay u jeedeen wax iyaga ka macno weyn wakhtigaas inay naf iyo maal iyo dhiig u bixiyeen si annagu aan u helno noloshan maanta xorriyadda ah waxaa la rabaa qof walboo soomaaliyeed markaa inuu caawa isweydiiyo ma aha muxuu dalkayga ugu tari karaa maxaan anigu dalkayga ku tari karaa waxaan xasuusanaynaa walaalaheennii uu ka mid ahaa axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan faarax omar sheekh bashiir sheekh xasan barsame xaawataako iyo walaalaheenna s y l waxaan mar walba xasuusan doonaa walaalkeen tima cadde xaaji aadan afqalloo iyo walaalkeen cali sugulle waxaan weligeen xasuusan doonaa dabayshii caafimaadka qabtay oo wadatay xorriyadda oo nooga timid gobollada waqooyi
aqoon-yahano siyaasiyiin hore iyo sidoo kale dadka qora arrimaha siyaasadda ayaa iyana waxa ay ka sheekeeyeen dhibaatooyinkii kala duwanaa ee loo soo maray inay soomaaliya xorriyaddeeda hesho konton iyo toddoba sano ka hor waxaana dhammaantood ay sheegeen in tani aysan ku imaanin si ciyaar ciyaar ah balse ay usoo dhinteen dad badan oo soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa waxa uu sheegay in guushii israaca soomaaliya ay ahayd mid aada u weyn balse muddo kadib ay soomaaliya gacanteeda iyadu ku burburisay
waxaan u dabaaldegaynaa caawa konton iyo toddoba guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda soomaaliyeed oo xora kooda luuliyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waxay ahayd dhacdo aada u weyn oo taariikhi ah oo dib loo loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee soomaaliyeed oo midna ingiriisku gumaysanayay midna talyaaniga waxay ahayd guushii ugu weyneed ee ummadda soomaaliyeed ay gaarto taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halkan wakhti dheer soo socday oo ummad soomaaliyeed oo rag iyo dumar baleh ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen mirihii halgankaas lagu keenay gobolnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo bubur hase ahaatee hoggaan xumo tala xumo iyo dagaal sokeeye qaarnimadii iyo dowladnimadii soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday
madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in soomaaliya marna aysan iyadu kala maarmaynin sidoo kalena dib loo bilaabayo wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan dowladda federaalk ee soomaaliyana ay sii wadi doonto
ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan xusno prime ministerkii hore ama prime ministerkii ugu dambeeyey ee xilligii la isdooranayey ama xilligii rayidka maxamed xaaji ibraahim cigaalo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliyeed oo hadalkii hadalladii ugu dambeeyey uu yidhi oo ay ka mid ahayd waa duuban tahay uu ka sii daayay b b c da soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way isu imaan rajadaas iyo hankaas waa inaan ka dhabayno dadka walaalaheena somalilan waxaan u sheegaynaa dhallinyaradooda dumarkooda culummadooda cuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa isu imaanaynaa waxaana ballan naga ah inaan soo celinno wadahadalladii si ummadda soomaaliyeed ee mar kale u midowdo waxaan idin leeyahay soomaaliya ha noolaato soomaaliya ilaahay ha noolaayo ilaahay soomaaliya ilaahay ha noolayo
magaalada muqdisho ayaa waxaa si weyn looga xusay kowda luulyo oo ku beegan markii soomaaliya ay xorriyadda qaadatay soddon iyo toddoba sano kadib waxaana meelaha qaar lagu arkayaa calanka soomaaliya iyadoo si weyn looga taagay waxaana shaqada laga fasaxay shaqaalaha dowladda iyo sidoo kale kuwa kale ee u shaqeeya hay-adaha intaba
munaasabadta lamida ayaa xalal uu qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaa oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle wariyeene cabdishakuur cismaan cali ayaa wariyeene cali axmed shiikaalo uga warmay arrintaas
xalayla saaki magaalada beledweyne waxaa ka soconaya sanad munaasabad balaaran oo lagu maamuusayay sanad guuradii ee kasoo wareegatay markii gobolada koonfurta soomaaliya iyo bartamaha ay ka xoroobeen gumaysiya talyaaniga islamarkaana israac iyo gobolada waqooyi iyo koonfur ee soomaaliya ee dalkeena islamarkaana ee maamul- maamulka gobolka ayaan soo qabqabay munaasabad ballaaran oo qeybaha kala duwan ee bulshada iyo iyo saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa xoog dalka soomaaliyeed ay kasoo qayb galeen xarunta ee maamulka gobolka uu ku shaqeeyo ee bartamaha magaalada ayaa ee saacadda markay ahayd labaiyo tobankii saqdii dhexe calanka quruxda badan ee dalkeena ee ee la saaray iyadoona eh, ciidamo ka tirsan xooga dalka soomaaliyeed halkaasi ay calanka saareen Eh, wax garad eh, eh, usoo jooga waktiga xorriyadda iyo dad eh, eh, eh, dhalinyaro oo gabdhihii weli isugu jira islamarkaana taariikhda dalkeena dib u eh, u meecsaday ayaa goobta iyagana ka hadlay waxaana eh, dadaalkii iyo iyo dhalinyaradii ururka s y l ee soomaaliyeed ee ee gobonimo doonka ahaa dadaalkii ay soo galeen iyo sida guud ahaan dalkeena gumaystaha ay ee u wada dagaalameen ayaa eh, si weyn ee eh, loogu xusay intii munaasabadda ay socotay iyadoona dhammaan bulshada reer beledweyne iyo maamulka ay ay dhammaantood ay eh, iska codsadeen in eh, la wada shaqeeyo islamarkaana midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed lagu wada shaqeeyo si loo gaaro soomaaliya oo nabadaha islamarkaana eh, sidii dhalinyaradaasi ay ugu soo simeen eh, eh, dadka soomaaliyeed dalkeena oo xora xuduudaha cirka iyo dhulka iyo badda intaba saas oo kalena eh, wadadaas in lagu daydo oo muwaad walba soomaaliyeed maanta uu waajib ka saaran yahay sidii ee dalkiisa uu difaaci lahaa gaar ahaan waxaa si gaara looga hadlay arrimaha argagixisada al-shabaab oo kaleeto oo dalkeena dhibaatooyin xoogan ka wada iyo sidii loogu midoobi lahaa oo meesha looga saari lahaa
aad iyo aad u mahadsan yahay cabdishakuur cali cism- cismaan cali ayuu ahaa wariyeena warbaahinta qaranka ee gobolka hiiraan sidoo kale waxaan kugu jirnaa munaasabadda kowda luulyo oo xalay ay ku beegneed konton iyo todoba guuridii kasoo wareegtay markii xornimada ee gobolada koonfureed ay ka qaateen gumeystihii talyaaniga iyo sidoo kale israacii labada gobol ee koonfur iyo waqooyi taasi oo ay labadaasi gobolna ay ku midoobeen haddaba magaalada garoowe xarunta dowlad goboleedka puntland ayaa xalay lagu qabtay munaasabadaasi oo konton iyo todoba guuridii kasoo wareegtay markii soomaaliya ay xorowday haddaba wariyeena maxamed muuse tarsan oo ku sugan garoowe ayaa arrimahaasi inooga warramay puntland ee garowga waxaa habeenimada xalay lagu qabtay xaflad si aada loo soo agaasimay oo lagu xusay eh, maalinka qiimaha badan ee kooda luulyo ama kooda julay ee waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha puntland ku-xigeenkiisa golaha wasiirada puntland iyo golaha wakiilada puntland iyo sidoo kaleeto qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada garowe sidoo kaleeto waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada eh, garowe iyo kangoolka nugaal Eh, kulanku muddadii uu socday eh, waxaa laga sheekeeyey taariikhda ummadda soomaaliyeed iyo halgankii loo galay in in laga xoroobo eh, gumeystii ama isticmaalkii eh, reer yurub ee wadamada talyaaniga faransiiska iyo eh, wadamadii kale ee isticmaalka ee soomaaliya ee qabsaday oo eh, shirarkii baariin lagu qabtay jarmalka ee lagu qabsanaya qaaradda afrika ay qaybta ka ahaayeen kulanku muddadii uu socday ee odayaal dhaqameed ee waqti badan soo joogay xaalaa badan ee la socday ayaa lagu soo dhoweeyey maxaa saarax ciise gaashaan oo ku jiray waxa ay sheegeen in maalinkan ay uga qiimo badan tahay maalmaha kaliya caalamka maadaama ay tahay maalinkii ay xoroobeen ee maalinkii ay doobeen ama isku yimaadeen ee labada gobol ee koonfurta iyo ee waqooyiga dalka islamarkaana ee calan soomaaliyeed ee si madax banaan ee dalka looga taagay ee kulanku muddadii uu socday waxaa ee, xataa lagu soo bandhigayo iyaguna meesha ee, laga helayay xataa ee, heeso iyo waxyaalo kale muuqaalo ee, dadka tusaya waxyaalihii loo soo halgankan ee, loo soo maray oo si weyn ayaa looga sheekeeyey ee, haddii ahaan lahaa saddex iyo tobankii dhan ee ee, s o l iyo xarta ko iyo haweenkii soomaaliyeed ee qaybta ka ahaa ee soomaaliya ay noqoto ee, wadan madax banaan isla markaana la dagaalamay gumeysihii reeriyo kulanku muddadii uu socday waxyaalo fara badan oo aan halka lagu soo koobi karin oo taariikhu badan ayaa laga soo jeediyey waxaa la sheegay maalinkan in ay tahay maalin soomaaliya oo dhan aada ugu weyn ee qaabka loo xuso xataa qaab ka wanaagsan ay ku fiicnaanayo in ee, loo xuso Ee, calankii ayaa ee, laba iyo tobankii ee, weliba koodii ay ahayd baa calankii la saaray oo puntland ee madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa iyo ee, ra-iisul baarlamaanka puntland ayaa qayb ka ahaa kulanku waxa uu ahaa mid ka duwan kumadii horeto aan ka qayb geli jiray maxaa yeelay ee, dadka joogay waxay ahayd dad wadaneedii ka muuqato rajo fiican bay lahaayeen ee, waxay mar walba dhahayeen ee, waxaa la oran karaa xilligan aan joogno waxaa dib loo qaaday tallaabooyinkii ee xilligaasi horey loo soo qaaday waxaa horey loo qaaday ee inay la mid yihiin dhammaantood waxay ku rajo yihiin soomaaliya inay oo socoto isla markaana maalmahan qiimaha badan aada loo sii xuso
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyeena maxamed muuse tarsan oo ku sugan magaalada garoobe ee xarunta dowlad goboleedka puntland islamarkaana sidoo kale xarunta gobolka nugaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka hadlay dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolada dalkeena soomaaliya ee ay ciidamada qalabka sida ay soomaaliya kula jiraan argixisada al-shabaab ayaa bogaadiyey waxaana uu xusay in dagaaladaasi yihiin kuwo guula la taaban kara laga soo hooyey madaxweynaha uu ka hadlayey howlgallada ay sameeyeen ciidamada ayaa bogaadiyey waxaana uu ku booriyey inay sii labajibaaraan howlgalka ka dhanka argixisada al-shabaab ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta midooda afrika iyo amisom kaloo halkan hambalyo iyo bogaadin ugu soo dirayaa dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida oo saacaddan aan halkan ku dabaaldegayno ay naftoodii ay u hurayaan dhiiggooday u daadinayaan sidii ay nabadgelyada iyo xornimada ay ugu difaaci lahaayeen ama u difaaci lahaayeen dalkooda iyo dadkooda sidaad la socotaan meelo kala duwan yaa dagaallo ka socdaan shabeellada dhexe waxaan rajaynaynaa inay halkaas guulo ka soo hooyaan ciidamada qalabka sida waxaa iyana munaasabaddan kowda luuliyo mahad iyo bogaadin aan u dirayaa ciidamada african union amisom oo kale ah dalalka uganda burundi etoobiya kenya iyo jabuuti
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk iyo soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayuu ahaa uu bogaadiyey howlgalka ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ee kaashanaya kuwa nabadilaalinta midooda afrika amisom ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya kuwaasi oo dhowaan la wareegay deegaano horleh oo ka tirsan gobollada shabeellaha dhexe iyo weliba shabeellaha hoose intuba madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegay in maamulkiisu uu wadahadal la furayo maamulka ahlusunna waljamaaca ee ka jira qaybo ka mid ah gobolka galgaduud iyo mudug waxaana taasi ay qayb ka tahay sidii dowlad goboleedka galmudug ay u xoojin lahayd dadaalada nabadeed ay ka wadaan deegaanada uu maamulkaasi ka arrimiyo wariyeena baashi cali xaashi ayaa warkaasi inoo soo koobaya
axmed ducaali geelle xaaf madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa sheegay in maamulkiis u wado dadaallada dheeraada oo ku aadan sidii wadahadal ay ula geli lahaa culimaaduinka holsunna waljamaaca ee fadhigood yahay magaalada dhuusamareeb iyo xarunta gobolka galgaduud ee bartamaha waddankeena soomaaliya aana xarunta rasmiga ah ee maamulka galmudug si buu yidhi loo hormariyo gobollada dhexe ee waddankeena soomaaliya isagoona sheegay in hadda uu ku baaqayo in wadaxaajood laga galo xaaladda gobollada dhexe aansuna horta dad awaala nahay oo isku dad nahay weeye dad kala soocan oo kala fogna maahin annaga lafteeda ahlusunnada ka tirsan runtii haddana waxaan rajo weyn ka qabaa insha allahu tacaala inaan maaragtay muddo dhow inaan isaagna ayaan rajo weyn ka qabaa hadda waxaad moodaa xoogaa inaanu kala yaro xiran nahay laakiin aniga waxaan soo jeedinayaa in laysdhex maro si caadi ah la isu tago la wada hadlo markaasna aan rajaynayo in maaragtay wadahadalku si wanaagsan loogu dhammaan doono wixii xisaab iyo maaragtay iyo power share iyo waxaasna markaas baanu ka hadli doonaa laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay inaanan ku kala tegayn aan isku imaanayno oo heshiinayno ayaan rajo fiican ka qabaa maya dagaanka laftiisa hadda matalan ayaga ilaa mareer guur meelayaaday joogaan agteeda annagana waxaan joognaa godin lale marka wixii ama soconahayo ciidan ama dad ama waa xoogaa waa waa waa kala maalanaayo laysuma tago ciidanka iyo waxaa markay tahay haddii matalan tuuga laga gasho dhinaca kama soo qaban karno ayagoona sidoo kale marka waxaan rabaa in aan isognahay oo wixii ciidan loo dhexeeyo difaacana laga qaado meesha madaxweynaha maamulka galmudug oo hadalkiisii wata ayaa sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay xoogga saartay isfahanka labada dhinac intii asaga aan loo dooran madaxweynaha maamulka galmudug ee gobollada dhexe haddana uu ku baaqayo in dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka ay korjoogto ka ahaadaan wadahadallada u dhexeeya maamulka galmudug iyo sidoo kale culimaudiinka hersunna waljamaaca ee gobollada dhexe annagu intii hore intaan aniga lay dooran bay ahayd dowladda federaalka way sabkeen laakiin annaga iyo iyaga lama iskuma ekaayeyen marna arrintiina waxbay isla soo qaadqaadeen runtii waxaan isleenahay xoogaa yaro degdeg bay ahayd waana isfahmi waayeen markii dambe sida aan ogaanay wasiirka arrimaha guduhu sheegay inay xoogaa wada hadaladii ay isku mari waayeen hadda lafteeda waxaan jecelnahay annagu ilaa annagu aan is aragno oo wax isla soo falanqayno dowladda dhexe iyo maxaan ku yidhaha beesha caalamka waxaasoo dhan inay loo kaadiyaan oo horta annagu aan is aragno wixii aan isku mari weyno ha dhowto ay nagu soo baxaan oo aan u laaban haddii kaloo hadda ay nala galaan hadhow meel loola laabto male dhibaata ka imaan karta mo walaa caqabad weyn weeye caqabad weyn weeye waxaa ka daran caqabada communitiga laftooda meesha ku noolaa oo oogaa maaragtay aada u diiqadaysan abaaraa jira wax walbaa jira dhibaataa jirta horumarintii iyo uma hadli karno ayagu si officiala uma hadli karaan dee ma aha muqtaraf motahay lama ictiraafsana laakiin annaga hadda lafteeda haddii meesha wax la geynaya iyo haddii markii ay hay-adaha iyadowasadaan waxaan idhahnaa taga problem kama jiro maamulka galmudug ee gobolada dhexe sidoo kale xulsuna waljamac ayaa waxaa jira isfahandaro siyaasadeed oo u dhexaysa labada dhinac inkastoo hadda madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelaxaaf uu sheegayo in maamulkiis uu wado dadaalo dheeraad oo ku aadan in waxa laga gaaro xaaladda gobolada dhexe
mahadsanid baashi cali xaashi hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee marka magacooda marka magaceeda lasoo gaabiya loo yaqaano i o m ayaa sheegtay in xeebaha waddanka libiya ay ku dhinteen in ka badan lixdan qof kuwaasi oo doonayay inay ka tahriibaan dhinaca libiya una gudbaan dhinaca waddamada yuruba hay-addu waxay sheegtay in dadka ay wateen dooni ka samaysan waxyaabo baakada ah taasna ay keentay in doonta ay ku degto meel ka baxsan xeebaha waddanka libiya waxaana tahriibayaashaasi ku wajahanayeen inay u gudbaan dhinaca dalalka yuruba oo ay ga horreyso waddanka talyaaniga oo marin waa tahriibayaasha ka gudba dhinaca waddanka libiya ee badda mediterranean minka mara toban ka mid a dadka baddaasi ay ku degtay ayaa la badbaadiyey kadib markii markab gaarkaasi marayay uu ku guulaystay in toban ka mid a dadkaasi badbaadiyo waxaana ilaa iminka baadigoob loogu jiraa in ka badan lixdan qof oo la rumaysan yahay in doonidaasi ay saarnaayeen oo ilaa iminka la leeyahay kuwaas oo geeriya nolol midna aan lagu haynin weli waxaa caddeen dalalka ay ka soo jeedaan dadka ku qalimatay ama dadka ku geeriyooday doonidaasi ku qalimatay meelo ka baxsan xeebaha waddanka libiya inkastoo inta badan ay dadkaasi la saadaalinayo in yihiin kuwa kasoo jeeda dalalka bariga afrika inta badan xeebta u dhexeysa dalalka libiya iyo talyaaniga waxaa ku tahriiba dad badan oo kasoo jeeda qaaradan afrika kuwaasi oo isaga cararay dalalkooda waxaana ay biyahaasi kala kulmaan dhibaatooyin oo ay ugu horeyso in doonida ay saara yihiin qaarkood ay la qalimato halka warkaasi dhegeystayaal idinkaiga maanay waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ciidanka qaramada midoobay ee u qaabilsan dhanka howlgalka ee ka howlgala wadamo badan oo ay ka mid tahay qaaradda afrika ayaa lagu soo waramayaa in laga jarayo lacago badan oo ka howlgalayaan ciidamadaasi ilaa lix boqol oo milyuun ayaa la sheegay in ciidamadaasi laga jarayo qaramada midoobay waxaana tallaabadani ka dambeysay markii madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump uu shaaciyey in dowladiisu ay hoos u dhigi doonto taageerada dhaqaale ay siinaysay qaramada midoobay gaar ahaan ciidamada hoostaga qaramada midoobey ee ka howlgala wadamo badan oo ay ka mid yihiin kuwa qaaradda afrika ku yaala gaar ahaan waddanka koonfurta suudaanna qaramada midoobey waxay arrintaasi ka muujisay walaac xoogan waxaana ay sheegtay in ay taasi wiqayso howlgalka nabaddilaalineed ee ciidamada qaramada midoobey ay ka wadaan dalal badan oo qaaradda afrika ka mida ku yaala dhegeystayaal warkii waad kala socotay redio muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya waa nagintaa ciddii warkaynu sheegay waxay dib ugu heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho dot net